wasaaradda dastuurka dowla goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ku qabatay kulan wacyigelin ah oo la xiriira dib eegista dastuurka ku-meelgaarka ee soomaaliya gaar ahaan cutubyada koowaad iyo sagaalaad kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgala qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka oo ay kamid yihiin haweenka dhallinyarada odayaasha dhaqanka culummada dadka baahiyaha gaarkaa qaba ujeedka kulanka ayaa ahaa in kor lagu qaado fahamka bulshada ee ku saabsan dib u eegista dastuurka islamarkaana la dhageysto aragtidooda iyo talooyinkooda ku aadan qodobada dastuurka qaar kamid ah ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan inay ka aragti dhiibtaan wax kabeddelka dastuurka ku-meelgaarka ee dowladda federaalk soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay maantay inaan qayb ka nahay fikirkeenana ka dhiibanayno dastuurka ku-meelgaarka ah ee dowladda federaalk soomaaliya barnaamijkan aada uga qayb qaadanay fikiro kala duwana la keenay ka qayb qaadasho aad u weynna waa laga qayb qaatay ugu dambeynna waxa waaye qodobaa laisku raacayay oo markaa waxa waaye si toosa laisku raacayay
waxaa sharaf weyn oo ah inaan qayb ka ahay galabtay dadkii lagu casuumay inay ka tala bixiyaan oo ay ka doodaan dastuurka aqabyo qoraalka ee dowladda federaalk soomaaliya runtii si wanaagsan ayaan uga doodnay waxaan u mahad celinahay wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka galmudug waxyaaba badan ayaan isla meel sheegnay walow way noo dhiman yihiin cutubo waan ku faraxsanahay inaan noqdo qof tala ku leh dastuurka federaalka soomaaliya waan uga mahad celinaa dowladda galmudug ku keenay qayb kamid dastuurka soomaaliya ee qabyo qoraalka ah ee la rabo in laga saaro qabyada ee laga dhigin rasmi ah waxaan ku darsanay talooyinkeena haba ugu horeeyaan codka shanaad iyo lixaad oo ilaa hadda kamid ah kuwa aan falanqeynay oo qodobada kamid ka ah aan kala doordooranay anigoo markii ugu horreyso oo aan kasoo qaybgalaya meel lagu hadlayo dastuurka soomaaliya weligii waxaan maqli jiray dastuurka qabyo qoraalka ah sidoo kale waxaan maqli jiray dastuurka wuxuu ku jiraa la tashiyo bulsho marka waxaan ku faraxsanay inaan kamid noqdo bulshada lagala tashanayay qodobo badan oo aan dhihi jiray maxaa wax loogu bedeli waayo dastuurkan ku arki jirina galabta gacanteeda waxooga bedelay ka qaybgalkiisa si aan u noqono dad fikirkooda tala ku yeeshay dad tala ku yeeshay dastuurkii oo tala wadaagahay waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda dastuurka ee galmudug iyo tiimka howlwadeenada dhammaan bulshada dhallinyarada ee maanta la dooransiinayo da-dooda inay uga faa'iideysan karaan una tartami karaan xildhibaanadan aadan ugu mahad celinaya dastuurkan in qabyo qoraalka laga bixiyo wasaaradda dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa wada kulamo ay ku qabanayso dowla goboleedyada dalka kuwaas oo laga arinsanayo wax ka beddelka dastuurka dalka qodobadiisa qaar